Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowladda Koonfur Galbeed ayaa gaarsiisay degmada Ceelberde laba boqol konton iyo laba kaartoon oo agabka waxbarashada ah kuwaasoo isugu jira buugaag iyo qalab kale oo waxbarasho, waxaana garoonka diyaaradaha ee degmada Ceelberde kula wareegay isku-duwaha waxbarashada degmada. Deeqdan ayaa loogu talagalay in lagu caawiyo dugsiyada degmada Ceelberde si ardayda dugsiyadaasi ay u helaan agab waxbarasho casri ah, waxaana loo arkaa mid muhiim u ah horumarinta iyo tayada waxbarashada iyadoo lagu taageerayo ardayda iyo macallimiinta degmada si loo dhiirrigeliyo waxbarasho tayo leh. Isku-duwaha Wasaaradda Waxbarashada degmada Ceelberde ayaa ka hadlay agabka waxbarasho ee la soo gaarsiiyay.
maanta waxaan soo gaaray wasaaradda waxbarashada hay'adaha iyo tacliinta sare maantana soo gaarsiisay een, buugaag dugsiyada asaasiga ah ee koowaadka ilaa iyo sideedaadka ah een, degmada ceelberde waxaan halkan uga mahad celinayaa een, dowladda dowlad goboleedka koonfur galbeed si guud si een, si gaar waxaan ugu mahad celinayaa madaxweynaha een, cabdicasiis sidoo kaleeto waxaan u mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada heer state iyo heer federaalba oo deeqdana soo gaarsiisay waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin maanta waa maalin taariikhi ah waxaana aad ugu faraxsannahay baahidan oo baahi oo ahayd baahi weyn oo bulshada degmada ceelberde ay haysay in maanta la xaqabtiro waxaana mahadda iska leh een, wasaaradda waxbarashada goboleedka koonfur galbeed ayaa mahadda iska leh bugaagta ee, dugsiga hoose koowaadka ilaa sideedaadka waa bugaag aad loogu baahnaa wasaaradduna way mahadsan tahay een, waana baahi aad u weyneyd oo la xaq qabtiray oo degmada ceelberde dhanka waxbarashada ka jirtay dadkana ceelberdena way arkaan waxay aad u qabateen